jacayl waaqc ee gobolka gadoox ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan looga hadlayey adkaynta ammaanka magaaladaasi oo waayadii dambe sii xumaanayay kadib markii ay al-shabaab dilal iyo qaraxyo ay halkaasi ka geysteen waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada ceel waaqi iyo saraakiisha ciidamada ay isku raaceen in laga wada shaqeeyo sugidda ammaanka magaaladaasi wariyaha v o da kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan soo diray
kulankan oo looga hadlayay adkeynta ammaanka degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalmihii ugu dambeysay degmadaasi ay ka dhacayeen falalidi ku ah amniga waxaana taasi ay keentay in kulan deg deg ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gado iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo maalmihii u dambeysay kulamo ku lahaa degmada ceelwaaq ee gobolka gado oo looga hadlayay adkeynta ammaanka degmada ceelwaaq ee gobolka gado oo dhowr jeero hore ay qaraxyo ka dhaceen kulanka waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland iyo saraakiisha ciidamada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay ibraahim guuleed guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxaana uu faahfaahinaya waxyaabaha looga hadlay kulanka ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxaan ka shiraynay xaaladda amnigu dawacday oo degmada ceelwaaq maadaama uu nagu soo biray wasiirkii warfaafinta wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland waxaan baryahan oo dhan kuwa howlanay sidii amniga oo habacay loo toosin lahaa loo shaqaysiin lahaa baanu ka hadlaynay beryahan na haystay amni darada iyo meynooyin ay ka dhaceen arrimahaasaan marka inaan amnigu xoojinno oo amniga la toosiyo degmada la hagaajiyo wixii aqabada ah oo amni ah laga hortago intaasaan wasiir ku-xigeenka isa qaadanay maanta arbaca intaasaan kusoo gabagabeynay amniga deegaanka inaan ka hadalno aan la xojinno ayaan ka hadalnay berintana inaan ka dhigno ciidamadada inaan aadno sida amnigii loo sugi lahaa iyo xaaladiisii berrinta uqadista ah inaan arrimahaas aan ka shirno ayaan ku ballanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka jubbaland faarax macalin bishaar oo kulanka soo agaasimay ayaa sheegay in loo baahan yahay in la adkeeyo ammaanka degmada ceelwaaq ee gobolka gado shirkaa waxaa lagu lafaguray xaaladda amniga oo waayadan dambe habac sii galayay sidaad la socotaan deegaankan waa deegaan ballaaran waayadan dambe waxaa soo dhexgalay habac iyo kala daansadanaan iyo inay ka faa'iidaystaan argagixisada habaca asagaa ku yimid ciidanka sidaa darteed anigu waxaan waayadan ku howlanaa in habaca asaga ahaa dib u habeyn ciidan iyo mid maamulba la sameeyo waayadan dambe hadda muddadan toddobaadkan waxaan ku jirnay arrimaha ayaga ahaa sida xal loogu heli lahaa amnigii hallaabay loona toosin lahaa laamaha amniga maamulka degmada iyo saraakiisha amniga waxaan isla garanay in laamaha amniga laan kasta shaqadeeda si hufan ay u qabsato oy ka howlgasho laan kasta hadday nabadsugi tahay hadday bolis tahay hadday ciidamada daraawiishka yihiin haddii ciidamada amniga ee deegaanka ka howlgala ay yihiinba in si toos ay uga howlgasho laan kasta shaqadeeda maamulka degmadana uu u howlgalo sidii loogu tiragalay sidaa darteed shirka iyaga maanta wuxuu kusoo ilaaday si aada iyo aada u wanaagsan is-afgarad iyo in la dhaqaajiyo amniga sidaa hadda uu yahayna wax laga bedelo sanadii labadii kun iyo kob iyo tobankii ay ahayd markii degmada ceelwaaq ee gobolka gado laga saaray al-shabaab waxaana tan iyo xilligaasi gacanta ku hayay ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland waxaana waayadii u dambeysay soo food saartay falan liddi ku ah amniga waxaana taasi ay keentay in maamulka degmada ceelwaaq iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ay u istaagaan adkeynta ammaanka degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo